Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyo Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo Kaalladaas Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed iyo hay'adaha SOSA ayaa wadaasida kaamamka barakacayaalka baydhabo deegaanka si laga sameeyi lahaa ceel biyood iyo sidii laga nadiifin lahaa ceelo haddii haystaan si looga hortago dhibaatada caafimaad darrada. Helitaanka ceelkan waliba muhiim u ah dadka barakacayaalka ah ee waqtigan wajahaya dhibaatada xilliga jiilaalka isla markaana dareemaya biyo yari maadaama ceelkaasi guurayaan. Booqashada guriyada iyo waliba warbaahinta la hadlaya agaasimaha waaxda biyo Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyo Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Liibaan oo Khalifa oo u sharaxay ujeedada booqashada iyo baahiyaha ku jira sidii wadanka uga wadi lahaa.
booqanay annaga wasaaradda biyaha iyo wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda SOS oo wada jira qaybo ka mid a kaamamka ku yaala kaamamka barakacayasha ku yaala ABC iyo Sheekh Casharood ujeedka booqashada maanta todobada goobahaasna waxay ahayd kow horta inaan ku galno baahiyaha ka jira goobahaas dadka barakacayasha ku nool kaamamka kan xigta sidoo kale inaan waxa la yidhaahda biyo dhaamin oo wasaaraddu ay dagaal ku jir kula jirto oo dhibna nagu hayo inaanu bulshada aanu wax u dhaafno aanu u samayno kaamamkaas dadka barakacayasha ku nool yihiin oo dad kumanaan qoys kor dhaafay ku nool yihiin ereyadaas waxaan ognahay in biyaha bulshada ay ka hesho ay adag yihiin inaan biyo toos ah oo biyogelin toos ah aan u samayno bulshada ku nool taamkaas barakacayaasha si wax sustainable ah oo runtii ay kaga maaran karaan waxaa biyo emergencyga annaga dhibaata nagu haya baahida bulshada ee qabtana aan meesha ka saari karaynin inaanu xalkeeda raadino annagoo la kaashanayna hay'adda soos runtii waa u mahad celaynaa saa ujeedeenba waxay diyaar u tahay ceelashii aan booqanay maanta in dhammaantood dayactir loo sameeyo bulshada kaanka ku dhowdo ceelashaas degan na in biyaha toos loo gaarsiiyo goobaha aanu tagnay dabcan waa goobo soosiya wasaaradda caafimaadka ay kawada shaqeeyaan oo bulshada ay dabcan caafimaadkii ay ka helaan iskuulladii ay ku yaalaan marka ka wasaaradda biyo ahaan annaga soos la kaashan lafteeda waxaan isku dayaynaa inaanu ka jawaabno baahiyaha dhinaca biyaha ee ka jira goobahaas waxaan rajeynayaa insha allah sida ugu dhaqsiyaa badan bilaha soo socda sanadkan haatan bilowday in goobahaas laga maamo biyihii dhaaminta la samayn jiray oo kharash fara badan ku bixi jiray dowladahaas dadka loo dhaamin jiray wasaaradda ay kasoo horjeedo marwalba dagaal kula jirto ka wasaaradda biyahaan aan u aragnay inaysan xal lahayn oo aysan xalka bulshada aysan ku jirin laakiin ay abuurto baahi joogta aan laga bixi karin marwalba taagnaata marka taana laga dareena baan koley fursadan resourceka yarka ay hayso ay ahayd soos nagala kaashanayn inaan ubaahayaa ereyadaas abc kaamka ku yaala iyo sheekh cashar waa rabna inaan kaga jawaabno haddii ilaahay raado waa mahadcelinayna tiimka dabcan ka socda hayada soos iyo wasaaradda caafimaadka laftooda meelaha aan tagnaa dhamaadka shaqooyin qurux badan tahay sidoo kalena kurbal laftooda u sameynaya baahayaa dhinaca musqulaha ee bulshada ay qabaan oo naftigooda na rajeynayno isla iyadoo soo socda kaashan in jawaabo degdeg ah laga bixiyo kolay horumarka iyo booqashada maanta aan golaha ku tagnay intaas khusaysi oo ku saabsanayd dadka barakacayaalka ayaa xilliga jiilaalka dhibaato badan hafood saaradaas maadaama biilaanta jarta ceelo biyo laka dhaansadowna saflan galowa